bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsadayaal hiraaban fayla ha ka dhowaada warka hiraabnimo warsan qodobada ka dheega doontan dhugunsadayaal weybaa ku mid ahaa ciidanka liyu boolis oo dila jaysideenga xadka soomaaliya ethoobiya i xiisad miilasku teeganga guddiga ku-meel gaarka diyaarow waa diyaaryowka xerarka dhammaystirawka sharciga doorashooyinka oo guddoon dooradeenga dowladda soomaaliya sheegdeentii howlgalka qobatii sarkaal ku tirsan al-shabaaba soomaaliya oo lagu afiyay qayb ku mid ee deentii laka lahaaye wararkeen kada dambeeyey cudurka corona soomaalina waryasiinku kahayn isaas oo kale caalamka qaybasha kale oo dhibaatooyinka haya cudurkana
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
hiraabannimo dhugunsidayaal arbaa ee uu taaragdanaya ka eedanta labaatan shanta bilo saddexaad maarso sanadka lamada kun iyo labaatanka haana soo bahayana qodobadii warka hiraabnimo dhugunsadayaala ka dhawaada yoogi oo fisanga ciidamo ku tirsan hanga liu boolis ee dowla deegaanka soomaalida ethoobiya waana ha ku gudubeen xadka soomaaliya ethoobiya deegaanan dhexeeya xadka iyo wadaagayaan gobolka hiiraan ethoobiya ka dileen hal qof oo shacabe qofka shacabka ee la dilay iyo weyba la sheegay intuusa haayo beeraley islamarkaasna xiliga la dilay uuse ka gudu jarye taabadowka beertiis oo ka taala deegaanka xudaya woogle oo qiyaasii soddon iyo shan kilomitir dhina waqooyiku ku beegan magaalada beledweyne goobjoogayaal iyo weybayo sheegan anti qofka shacabka ee ciidanka liu boolis iyo dileen laka magacaawi jaray sheekh doonga cilmi iyowa wararka waybayoontaas kasii darahayana antidilkaasa waa antidilkaas usekoye kureed markii dagaal toosa usa dhex maray dadka deegaanka ciidanka liu boolis way banaanka dambeyntii ee miilas ku dhiyay dagaal kooban oo dhexeey lamadaas qaybood dadka kanoola deegaanka dhow xuduuda gobolka hiiraan ee lawadaagas ethoobiya iyo todobaadidii danba cabashi weyn kumuujaayeen dhibaatooyinka iyo miilaskala kulmayaan dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowladda soomaaliya iyo inta badan aan ku hadalna dhibaatooyinka la sheegeyntiyo ciidamada liyu booliska iyo kujaysidayang xadka dhiyow gobolka hiiraan way bana wararka la helahayo sheegahan anti xiisad iyo geeg meelasa ku teeganta guddiga wadajirka kumeelgaarka ee hadiyaaryowka xeerka dhammaystirawka sharciga doorashooyinka qaranka soomaaliya iyo geeka weeldhadeen kulansho lamaad way banaka dooradeena guddoomiye guddoomiye ku-xigeen iyo xogayaga guddiga kulanka way bashir guddoomiyahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golo shacabka mudane cabdiweli sheekh ibraahim muudaya guddoomiyaga guddiga wadajirka ee kumeelgaarka ee diyaaryowka xeerka dhammaystirawka sharciga doorashooyinka qaranka yeela waa landoorade xildhibaan ibraahim yarow isaaqa meelo ku-xigeenkana landoorade senator jawaahir axmed cilmi iyoona xoghayaga guddiga landoorade xildhibaan lufti shariif maxamed guddigan oyo horeen magacaaween guddoomiyaga lamada min ee baarlamaanka dalka iyo shaqadiiyo etaantiyo ha dhammaystirana xeerka muhiimkan ee sharciga doorashooyinka qaranka ooyay hersanyan antiyo ansaxiyaan lamada min ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaasna iyo saxiixan madaweynega jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golo shacabka mudane cabdiweli sheekh ibraahim muudey iyo kala dardaaramay guddiga wadajirka ku-meelgaarka ee diyaaryowka xeerarka dhammaystirawka sharciga doorashooyinka qaranka antiyo hadadejiyan xeerarka muhiimkan ee sharciga doorashooyinka qaranka ciidamada kumaandooska ee danaba guutada koowaad yay qaadeen weerar la sheegay intiyo laa ka qobaday xubin sare oo ku tirsan al-shabaab weybanaa howlgalkaas ku dhiyaya degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose war-saxaafadeed akubayay wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa laga sheegay inta ciidanka iyo gacanta ka dhigan ibraahim maxamed rooble oo ku mid hayay sarkaal sare oo ku tirsan al-shabaab waa duulaanka iyo dowladda iyo maamul goboleedyada iyo inta badan kuwada deegaanada soomaaliya way baala sheegay intii ujeedka iisadii al-shabaab lanku saaro lahay deegaani degmooyinku ku sugayiin gobolada dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa sheegay intii bangiga horumaryowka afrika uu sacafi deentii soomaaliya ka lahayay kuriyad dadaal dheer oo dowladda ayee ka samaytay hagaajowka hanaanka maamulka maaliyadda i dhaqaalo dalka wasiir bayle ayaa sheegay inti dowladda soomaaliya iyo kagoonta antiye waa sii wada dadaalkan kakajarta sidii soomaaliya iyo anka kooyo lahaayay isbedel horumarineed ee dhinaga maaliyadda dalka si kastaba haatoo hore iyo bangiga adduunka weyba-usa soomaaliya ku afyay deentii usika lahaya iyo-na iyo jaran dalal kale oo ballanqaadeen antiyo cafii doonaan soomaaliya deemooyo kaleeyaga wararkaenkada dambeeyey karoona ayaa fiiriyaan garoonka diyaarado aadan cadeen magaalada muqdisho iyo weyba xalay hakadegatay diyaaradda ethoobiya airlines oo waday qalab caafimaad oo muhiime qalabkan caafimaad yaan iska jari qalab dadka lankakabaarow cudurka halista ee coronavirus idharka dhaqaatiirta hiridayanga weybana soomaalinka deeqay ganacsada laka magacaabowa jaaka oo uuse aas-aasay shirkadda leerawa al ababa wasiirka baabuurti dulowka hawada ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi salaad umara safiirka soomaaliya ethoobiya injineer camey i madakala iyo garoonka ka qaabilan qalabka iyo lankakadeeqi ama lanqaybyaye dalalka afrika saasoo kale madaga dowladda soomaaliya nkukuma hadlagaya qalabkan caafimaad ee la deersiiyey soomaaliya kaasoo ee labaatan kun oo hirma si kastabaatoo dalalka la deersiiyey qalabkan caafimaad iyo weybaa ku mid ahaa ethoobiya ruwanda tooka kenya soo suudaan nigeria zimbabwe isaas oo kale burundi south africa dhinaga kalena weyba weli eedda saameyn anku haayee corona caalamka oo iyo waa oo baabi-i nolol dad badan ee cudurkan yaa muuqad antii use weli ka jara qaarad badan oo ka yaala caalamka maraykanka asia latin america africa ilaa dalalka yurub iyo subin ansaamaya-haya cudurkan dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyo way ballanka ka dhawaaqay xaalad degdege silan xakameeya cudurka corona dalka libiya iyo saraakiil caafimaadka dalkaas ka dhawaaqeen inti kiiskin ka horeeyay cudurkaas la xaqiijiya magaalada new york weybaa xudun agnagatay cudurkan corona weybaa magaalada laku helay kiisaskinka badanaay dalka maraykanka madaxweynaha baraaziil weyba uuse saraakiila gobol ku mid ee dalkaas ka eedayay intiyo qaadahayaan tallaabooyin haddhaafe ooyo ka xakameeyahayaan cudurkan halista wadad ee safmarka ee corona dalka talyaaniga weybaa sii koraray tirada dhimashada balse weyba hoosandhiyay kiisaska cusub ee cudurka caabuqa coronavirus iyo sababay intii la baajiye ciyaaro muhiima oona iska jar ahaan ifa fududaayaan i ciyaaro kubadda ama banooniga lota weyba ankawiina ciyaaro ilaa iyo hadda reedland dhegi qobadowka ciyaaro olombikada oo lakuwadeentiye kadhiida dalka jabaana weyba saas oo kale reedland dhigay tartanka ciyaaro koobka banooniga lute ee dalalka yuruba ciyaaro ingiriiska isaasoo kale ciyaaro kale oo muhiima iyo yoona la rooji ilaa bilo abriil ee hadareerti oona qaarsho ciyaaragogoosa waqti kale lansii kordhiya guud ahaan dhugunsadayaal warkii hiraabna ma isin kula dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo surunkan inkeege warkaana shuuriyasiin la dareer siyaasi cabdinaasir axmed mayuuna farsameeyay intii warkanka lamid ereedanku kulmaan oy basiinku tabaan esaasi amaanaal